bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin fayla meelba isu rogdhaga hagdhowada barnaamijka kulanku warsanna waa mii walbisan kubarata idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhugunsiyaal hamiinnamo arbahagalaay tuuta aragdiya keedinta tumi lamada bilo nofembar lamada kun iyo tumi sagaalka qodobada shil gadiisa barnaamijka kulanku warsanna uu nimadan dhugunsiyaal nasiinkaay walibaa ku mid ahaa munaasabadu sahiilka kuluwareega ay taliyaha cusub ee ciidanka qaybta lixanaad iyo waliba iyo geebka kudhida ee magaalada tambaydhabo haddaba taliyii hore may ku eray arrintaasi iyo mayna saaduha keedii xilwareejintaasi dhugunsiyaala barnaamijka siinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana uu nimadu haddii laana waliba ku mid ahaa dowladda federaalka soomaaliya iyo waliba iyana amiinshaaraadkii un kordhidaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyadoona sheegday inay marwalba ku goonto inay wal ku bedela xaaladda ciidamada soomaaliyeedda haddaba mayse aduu akeedii inay minshaaraadka ciidamada la kordhiya mise arrimo gaar ee jira akhyaaraya barnaamijka siinkaaya xasan sheekh daahir raweys iyo waliba usiina ku hadalaya xaaladda siyaasadeed ee ku teegan dalka soomaaliya usoona weerar afka usoo qaaday sheekh shariif sheekh axmed madiinigii hore ee dalka soomaaliya haddaba may ata sababta mayna dareemay dhugunsiyaala intana ku dambooyi doonta xaaladda siyaasadeed indhexayta dowladda dhexe iyo mucaaradka dalka barnaamijka siinkaayna dhugunsiyaala wasiir ku-hogeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba usiina ku hadalaya xaaladda wasaaradda caafimaadka welibana uusan sheegayni iyo gargaar badan iyo deersiinga deegaanada inta badan ee fatahaadada saameynta kuweelade qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadu akhyaaraysiin kaaya barnaamijka kulima saare waan sirdarasi doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax ku-jirta waliba imaamudu doone saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow marka iyo barnaamijka kulanka warsan waa yahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo iyo Nordarta waliba wada sinkalaa dhegeystayaal hamiin faylanga barnaamijka kulanka warsan waa cabdirashiid rashka ayaa saare waan sirdarasi doona ee ku bilaabay qodobkan koreya munaasabada ayaa waliba yegeega ku dhidaya xarunta taliska qaybta lixdanaad ee magaalada Tanbaydhabo taasi oo xilalkii ku soo wareegayna taliyaha cusub ee ciidanka qaybta lixdanaad iyo sasoo kala taliyii hore oo sina milisay ku bahi munaasabadii waliba gobro ku hayay taliyaha ciidanka lugta ee xukuumadda federaalk soomaaliya jenaraal cabdi xaamud walibana sasoo kala iyo sheeganayne iyo ka faraxsanyanga maadaama taliyaha cusub ee qaybta lixdanaada iyo muddo badan iyo shaqeeyanga haddaba waa ku taliyihii hore ciidanka xooga dalka qaybta lixanaada jenaraal cabdiraxmaan timacde oo faahfaahiyo islamarkaasna hadhowayo taliyaha cusub ee qaybta lixdanaada
kulley saa ula socotaan isbeddelku waa caadi saraakiishuna waa isbeddeshaa maadaama aniga taliyaha qaybta lixdamaad ahay in muddana aan soo hayay waa lay beddelay waxaa laygu beddelayna maa taqaanaan genaraal maxamed sheekh yaa laygu beddelay shalay aniga ibnaa yar waan beddelay isna berri waa la beddelaya intii aan joognay koob iyo tobankii bilood oon wada shaqaynaynay dalay guud ahaan qaybta dankaala sheekay waxay ka kooban tahay afar guuto iyo toddoba iyo toban ururay ka kooban tahay qaybta lixdamaad afar guuto iyo toddoba iyo toban urur waxayna kala degan yihiin saddexda gobol shabeelle hoos laba guutaa degan baay hal guutaa degan barkoolna hal guutaa degan ururadana waa toddoba iyo toban urura muddadii kob iyo tobanka bilood oon joogay oo aan xilkan hayay ilaahay baa igu cabaadsaday magaaladan baydhabo cidna laguma dilin ninna bistoolo laguma waxayn qarax lama samaynin iskama imaan shaqay ku timid wada shaqaynta fiicneedan sameynayda ku timid weerarrada dhulkan ka dhici jira waa yarayn dadaal badanay ku timid xilkaydii aanan ka hayay qaybta lixdamaad saacadda halkaan ka kacno ayuu ku egyaanay ciisaa kaca ka bilowda taliyaha qaybta ayaa xilkaas la wareegaya munaasabadan munaasabad heer sare wa aniga shal markaa xilka la wareegay saan looma weyneynin hal janan iyo laba korneel ay la socotay laakiin maanta nasiib wadaag taliyihii ciidanka dhulkaa socda ool taliya guutaa jooga taliya guutada qaybta agtiisa waa joogaan waa yani munaasabad aada u weyn waay taliyaha cusub waxaan ka codsanayaa saraakiisha sida fiicnadood iila shaqayseen koob iyo tobanka bilood aan joognay taliyaha cusub in loola shaqeeyo cadowga sidii aan ula dagaalamayna u bacsanan hawshii halkaa ay ka socoto isbedelku caadi waayo marka wakti badanna ma hayno saakoo dhan baan maaragtay aan taagnayn taliyaha sugaynay isagana xoogaa agga agga xagga safarka diyaarada unbaa xoogaa dibudhac yaran baa jiray wakti badan hadda ma hayno waxaan ku soo dhawaynayaa haddaad iga ogolata taliya taliyaha qaybta cusub xilkaas aan ku wareejiyo saacan laga bilaabo xilka iyo mas-uuliyadda aan ka hay qaybta lexdamaad waxaan ku wareejiyey jenaraal jenaraal maxamed sheekh aan ku wareejiyey maxamed sheekh welcom kusoo dhawow taasna labay tobanka bisha kow iyo tobnaad kun saga laba kun toban iyo sagaalka waxaan halkaan kusoo dhaweynay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed janaraal cabdixamiid taasoo uu ujeeddadeeda ahayd inuu ka soo qayb galo xafladda xil wareejinta qaybta lixdanaad taliyii hore muxuu aha qaybta lixdanaad iyo taliyaha cusub kala wareegga xilka siday u kala wareegi lahayn inuu markhaati ka noqdo aad baan ugu farxsanahay inuu nagala soo qayb galo iyo saaxiibadeenna ciidanka noo tababara british team iyo madaxa hogaamada wasaaradda gaashaandhigga oo iyagana ahaa guddigii loo xilsaaray inay goobjoog ka noqdaan xil wareejinta saraakiisha qaybta lixdanaad ee halkan fadhida waxaan u jeedaa in maanta xilkii dhammaanteen goobjoog ka wadanhay in xilkii qaybta lixdanaad aniga laygu soo wareejiyey taasoo aan rajaynayo inaan dhammaanteen isku si u wada shaqayno dalkan waa naga wada dhexeeya dhammaanteen cid gaar u leh ma jirto mas-uuliyadda waana wada saaran tahay min dable ilaa iyo taliyaha ugu sarreeya waxaa la rabaa inaan mas-uuliyaddeena qaadano dhammaanteen ani iskeligay ma aha waxaan rajaynayaa inaan muxuu ahaa isku hadaf noqono ka adkaano cadowga gudaha iyo dibadda in sha allah annaga kolley waa isku hari doonaa wax badan waa munaaqashayn doonaa annagoo raacayna amaawiirta wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxda qaranka olways ku shaqayn doona insha allah iyo kala dambaynta ciidanka waxaan rajaynayaa in ay yaraan doonto habqankii iyo muxuu ahaa kala dambayn la-aantii meeshii lagu sheegayo si dhab ayaan u xisaabtami doonaa specially saraakiisha ciidanka qaybta lixdanaad mas-uuliyadda saraakiisha inta badan saaran tahay ciidanka hadduu sarkaalku xumaado ciidanku waa xun yahay sarkaalka hadduu fiicnaado ciidanku waa fiican yahay exambleka ciidanku waa sarkaalka marka waxaan rajaynayaa dhammaanteen inaan muxuu ahaa ka wada dambayno amaawiirta taliska guud hoos u soo dhaadhac taliya qaybta ilaa min unug ayaan ku shaqayn doonaa insha allah qardijaexna ma rabno wixii qardijaxa waan la dagaalamaynaa wixii musmaasuqa waan la dagaalamaynaa insha allah waxaan idiin rajaynayaa in aan noqono kuwii dalkooda iyo dadkooda difaaca si kalsoonian ku wada shaqeey insha allah waxaan ku soo dhawaynayaa annagoo maadaama isku dambayno taliyaha ilaa iyo maanta o dhan safar buu kusoo jiray idinka maxaa saasoo kale ad ahaydeen heegan baad ahaydeen ma dheeraynayo waxaan kusoo dhaweynayaa taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdixamiid
بسم الله إله أول إله ما مادة كلاك سوكن كاني مركز حجة aad baan waxaan ugu faraxsanahay soo dhoweynta iyo sida sharafta leh iyo aada ii soo dhoweyseen tan iyo maantana aad u taagneedeen aad baa idinka mahad celinayaa waxaan awal halkan ka salaamayaa dhammaan sareeyayaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saraakiisha kale oo korneylada ilaa iyo mindable aad baan u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa madaxda uu ina kala joogo calentris oo ah madaxa ciidamada halkaan inaga ina ka caawiyo ee britishka aad baan isagana usoo dhawaanaya howlaha badan oo uu qabtana waa ka warhaynaa waxaa aad iyo aad farxad iyo ammaanta inaan kala soo qayb galo oo ay tahay markii ugu horreysay intaan xilka hayay meeshii ugu horreysay oo aan imaadin bay dhaba tahay waa dareemi kartaan amniyadda badan aan soo siiyey marka maadaama aan safarkayga ugu horreeya aan ku imi baydhabo sida aan hadda ugu imi baan iyadana ugu soo dhawaan doonaa insha allah waxaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa haddii la idmo taliyihii hore oo runtii si aadan u hadlay wax badanna soo qabtay aad buu ugu mahadsan yahay sida wanaaggale iyo meesha uu soo gaarsiiyey xilku waa meertu ninba maalin baa loo dhiibaya raggiinna halkaan fadhiya kulligiin midka noqon doona ilaah baa og laakiin qofku waa inuu ka tagaa wax la taaban karo berrina lagu soo xasuusto laakiin inuu ka tago wax markii uu tago la yidhaha oranaya kaxee balaayadu waa kan ilaahayna dhaafiye qof walbaa marka mas-uuliyaddu taliyaasha keliya maaha dhammaantiin mas-uuliyaddu waa idin wada saaranta waxaan marka idinkala dardaarmayaa sidii uu taliyihii hore timacadda uu idiin sheegay oo uu yidhi si niyad leh baan u soo dhowaynayaa taliyaha cusub maxamed sheekh annaguna waxaa idinku boorinaynaa inaad si dhow ula shaqaysaan inaad waajibaadkii aad qaban jirteen sida uu idiin faro aad u qabataan inaad garbaha ka istaagtaan soomaalida waxay ku maamaadaan far keliya foolma dhaqdo keligihiina soo waxba qaban kari waa ogna laakiin yaa garba u ah waa idinka waxaa la rabaa in la isku tiirsanaado si fiican loola shaqeeyo ciidan waa naqaanaa tabashooyin iyo waxyaalo yaryar iyo waa iska jiraan laakiin in xaladheele laga noqdo waa cusub inuu inoo beriyo sidaan anugu maanta idinku soo hormaray idinkuna inaad kow ka bilowdaan wixii hore aad liqdaan difaaca dalka iyo horumarkiisa iyo wanaaggiisa sida ad uga shaqaynayseen ad uga shaqaysaan wixii annagaa baarteeda waan u soo jeesanaynaa qaybtan waa dhisaynaa haddii laha wax badan wax badan haddii aad islaahdeen laydiin imaan mayo waa idiin imaanaynaa waa idin dul joogaynaa taliyahaana si gooni aanu la soo ballannay idinkana hadda hortiinaan ka sheegaynaa in waxaa la rabaa qaybta lixdamaad siday ahaan jirtay waagii hore inay kusoo noqoto inay qaybaha kale ka horraysaan rabnaa inay ka hormarsan tahay baan rabnaa inay nasiib waxaa u yeelateen qaybaha kale qaar baan helin in ay helaan rag ina caawiyo sida korneylka oo kale matris oo kale rag badan baa marka jira marka ka faa'iidaysta oo nasiibaa u yeelateen inay iyagu gacantaydin ku hayaan wax badan aa ka heshaan haddii annaguna taayadii kale sii sabood garayno waxaan u malaynayaa in laga heliya ciidanka uguna awoodda badan siday awal baahan jirtay kuwaan doostu waxay ka soo bixi jirtay belidoogle baydhaba inay noqoto asaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed baan rabnaa waxaan kaloo idiin sheegayaa haddii allaha awoodda la imaado in howlgallo badan baa laga bilaabi doonaa halkan howlgalku ma ahaan doono meelo gooniya keliya in loo diyaar garoobo difaaca dalka howlgallada soo socdana qaybta ugu weynaan ka qayb qaadataa marna magaalooyinka maqan masuulooyinka maqan inay gacanta cadowga kusii jiraan ma rabno maalin walba hooyo ooyeysa ilmo yar oo la jiijiidayo looma adkaysan karo waxaynu hadda tuutaa u sidanaa oo aynu u taagannaa waa difaaca dalka ma ciddii dan baa jirta okay inteenna haddaynu daacad ka nahay meel walba waa horeyn karnaa waxa ina ka soo horjeeda wiil yara oo dacalka miro yar ugu xidhan yihiin oo aan cidi ka dambayn oo meel ugu ordiya aan aqoon maxaa innaga inoo diiday innagoo dawladna haysanna baag amna aad leedihiin kiinni idinka dhaawacmana la dawaynayo wax walbana laydin garab taagan yahay inaan dalka xoreyno maxaa inoo diiday waa liidnimo suma calaa ay kulli xaal dib baynu isu waraysan doonnaa gooni goonnina waanu wada siri doonnaa haddii la idmo waxaan doonaynaa taliyaha cusub ee aan soo magacawnay inaad si dhaba uga shaqaysaan inaad gacmaha isqabsataan okay aadna waxaan marlabaad idinka mahad celinayaa maantoo dhan ay sugaysteen iyo xilliga aan nimi oo intaa u taagnaydeen diyaarado xoogaa naga soo dibdhacay aad baa idinkaga maartay raalli gelinayaa inta aadna sugayseen waana wada joognaa insha allah si fiicanna waa isu waraysan doonaa go-aankeennu waa inagoo gacmaha isqabsanno baydhabo loo soo dalxiistayaa rajaynaya insha allah
dugsiga hoose dhexe ee kaafiye academy kasni hadalka fadhigahanku kani kaafi academy majadku kaafiye kun i kow mara aqoonkuwa kaafiya koowaad fasal bilowshay dugsiga hoose kaamilshaya kuwa kaafiya yeedo kinkeedsanta barashada dugsiga dhaha kufow i kedin waljarow kasankaakii koodii ka siranka howshow idlankii dhisow aas-aasa qodaya ilmalan bardowna ilifaa ku bilaaway akhyaari ogtiina intii dugsiga hoose dhexe kaafiya academy lakufuri arlaadun baydhabo ar cabdulle waran fiican walaal maxay tahay carruurtaan agtaada
afar sano iyo dheeraad bay dhiganayeen iskuul aqoontoodana ma dhaafsana iigu soo celi iyo casharkan ma soo marin anna waan ku khasaaray qarash
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo yanoo darartan weliba wada sinknaa dhegeystayaal ahamiin faylangaha wasiir ku-heenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weliba usiina ku hadalaya xaaladda wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya welibana uuse sheegay in wasaaradda iyo dadaal badan iyo geliida iyo meeloonta badan cudurrada iyo kudhaladanka islamarkaasni hadda wedasilan horseeda la arrintaasay haddaba waa ka wasiirka omar saarmaasay faahfaahiyo
sida la sheegay nimoniyada kuma dhacda keliya caruurta nimoniyada dadka waaweyn ku dhacdaa caruurta laakiin waa dadka u nugul ee u baahan in annagu marka nambarada la sheegaayo hooyadii dhallaanka inta naga dhinta toddoba boqol iyo soddon iyo waxay tahayba shan sano caruurta wixii ka yar ilaa iyo waxay ku dhintaan saddex boqol iyo wax la jiraan malaynaya haddaanan nambarka dad ay qaldaneen marka saddex boqol iyo intaasoo caruur ah boqolkiiba kun sida la sheego cudurrada ay u dhimanayaan waxaan u malaynayaa marba haddii la yidhi maalintii labaa dhimata waxaan u malaynaya nimoniyada inay ugu badan tahay sida hadda xaqiiqda ah si aan waxa aan ku riyoonayna aan u gaarno waxa ugu muhiimsan ee inaan ka wada fakerna ay tahay sideen dowladnimada ku adkaynaa agaasimaha wuu sheegay waxaa yaalla shuruuc baa hadda baarlamaanka hor yaalla kan mihnaleyda caafimaadka haddaad fiirisid kan hadda maalin dhaweyta aan geynay oo agaasimo hadalkiisa uu u badnaa daawada iyo sidii loo xakamayn lahaa maalin dhaweytaan waxaan joognay maraykanka stediyadooda mid ka mid ah ardada iskuullada dhigta dugsiga sare iyo dhexe inta hadda la sheegay caruurta soomaaliyeed ee ku nool magaalada labada magaalooyin mataanaha ah waxaa la sheegayaa bishii ilaa iyo dhowr iyo labaatan qofood inay u dhimato daawooyin laisku dardaray dhowr daaway isku darayaan oo of the counter ah waxaa laga dukaankaad aadaysaa waxani waa waxbaad isku dardaraysaa waxa weeyaan waxoogaa yar waxay siinaysaa oo malaynayaa farxad zaa'id ah say la tahay ma garanayo marka daawadu khatarteeday leedahay nooc walbay tahay annaga haddaannahay wasaaradda caafimaadka hawsha noo taalla waxay tahay in shuruucdii loo baahna aan u dejinno kadibna qof walboo dee mihnadani caafimaad u doortay inuu ka shaqeeyo inaan kula xisaabtanno taasina waxay imaan kartaa keliya markaan qofkii aan shuruucdii aan u hayo kadib markaan qabtana aan meelaan la hiigsado mise la tiigsado aan hayo kadibna la xukumi karo haddii kale micno ma yeelanayso anugu haddaan dhowr iyo toban dhakhtar maantadan maxkamad intaan soo saaro la xidho mise farmasistayaal oo aan aqoonin mise mid aan mihnadaba ku jirin ee sheeganaya mihnadle inuu yahay ha noqdo mid dad qaliimo sameeya mise ha noqdaan dad dhaqaatiir ah waxa kanoo dhan way dhammaanayaan taasu micnaheedu maxay tahay marka waxa annagana looga baahan yahay waxay tahay in dowladnimada aan taageerno sidaan institutionadan aan kusoo celin lahayn oo institutionka caafimaadkana uu yahay meesha dowladnimada inay ka muuqata loo baahan yahay runaantii waa adeeg bulsho waa dhibaatada badinkeed meesha ay taallo waddankan meesha uu la dhutinaayana waxa weeyaan waa adeegan maxaan radaa bulshada dowladda federaalka soomaaliya sidaa la socotaan sanadkan labada wasaarad ee keliya ee budgetka loogu daray waxaa weeyaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada taasi waxay tusinaysaa in dowladdu ay ahmiyad gaara ay siinayso howlahan laakiin kuma filna weli wax walba oo la sheego sababtuna waxay tahay budgetka guudahaba wuxuu yahay la ansixiyey afar boqol iyo intaasoo milyan magaalada minneapolis ayaan meeyarkan xoogaha yar maalidhaweyto markaan tegey aan wada hadlayna markaas wuxuu yidhi qashan aruurinta iyo municipalitiga keliya ayaa waxay ku baxdaa ku dhowaad laba bilyan oo dollar laba bilyan oo dollar waxay ku baxdaa keliya municipalitiga annagana budgetkii dowlad soomaaliya oo dhan ciidan leh isbitaallo leh dee mashiinkii dowladda o dhan waxaan rabnaa inaan ku rangarayno afar boqol oo milyan marka taa waxay muujinaysaa tabaryaradeenna laakiin hal mid ayaa ilaahay idinkiisa aan baryaynaa in arrimahaas isbedeli doonaan waxayna isbedeli doonaan mar walboon annagana mid walbo annaga naga mid ah agaasimaha massajka wuxuu ku celcelinayay ah pneumonia day iyo mental health day iyo intaan ka shaqayn lahayn maalin walba daydaas laga shaqayn lahaa halla wacyigeliya dadka dadka ummadda soomaaliyeed aan ka wacyigelinno qiimaha dowladnimadu ay leedahay kadib wax walba oo xiga way soo raacayaan dowladnimadu qofka joogaa muhiim maahan laakiin in dowladnimada aan haysanno wax qiimo lahayn ay noo tahay annagana aan ku adkaano sidii dowladnimadaas aan u ilaalin lahayn kadibna aan ka shaqayno adeegyada kaleed ummadda ay nooga baahan tahay waa adeegyada hadda aan run ahaantii aan muhiimadda ay leedahay ma rabo hadalka inaan idinku dheereeyo horaa loo hadlay waxaa farxad weyn wasaaradda caafimaadka u ah maanta in isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ay agaasimo ka tahay gabar soomaaliyeed oo da'yar ah oo run ahaantii jiilka cusub ee maantadan aan dhihi karno jiilka cusub ee aan dhihi karno maanta ee maxaan dhahday dhibaatada soddonka sano lasoo maray oo dadka ku koray waaye waxayna ila tahay in ay wax badan run ahaantii ka bedeli doonto isbitaalkaas iyo adeegaha laga gudbiyo ee hooyada iyo dhallaanka agaasimo waxaan ku leeyahay ilaahay garabkaaga ha galo waa aragnaa dadaalka laakiin waa in la labalaabaa marka aan leenahay hadda arrinta laga hadlayo oo lacagta bilaashka ah dadka masraxiyadda halkaa la samaynahay laba dollar guri maalintii biilanaayo cunuga xanuunsan isbitaal ma geyn karo haddii uusan helayn isbitaal oo lacag la-aan ah isbitaalka keliya hadda aan sheeganaynan waa isbitaalkaas marka waxaan rabnaa in degmo walba gobol walba isbitaalka hooyadii dhallaanka uu ka hirgalo si aan annagana awood ugu yeelano sidaan u caawinno maxaan rahdaa isbitaal isbitaallada noocaasa maxaa yeelay gadaal da'da markaan fiirino dhallinyaronimo odaynimo iyo aan fiirino intaasoo dhan waxaa ka horeeya hooyo iyo dhallaan caafimaad leh la siiyey nafaqadii muhiimadda ay ahayd mujtamacana ku biiri karaa asoo maskaxdiisa ay joosto tahay waxaan ka helay mar walba rarbul ayaan ku celceliyaa walaasheen khayriya maalin ay ay maalinta nutritionka ay run ahaantii ay speech ka jeedinaysay waxay tiri waxaan nahay bay tiri ummad hooyada iyadoo malnutrition ah cunug nafaqo u baahan dhashay cunugaas nafaqada u baahan ee dhashay ayaa haddana isku dayaaya inuu hogaamiye noqdo marka ummad waxaan wada noqonay annagoo dhan meelay waxay naga maqan yihiin aan ka shaqayno caafimaadka cunugeenna maanta si uu berito u noqdo aabbo wax tara hogaamiye wax tara caafimaadna qaba dhinacyo badanna caafimaad kaga qaba oo malnutritionna uusan lahayn oo maxaan dhahdaa jirkiisa wuxuu u baahnaa helay waa maalin aada u weyn toban sanaa kasoo wareegatay pneumonia day maalin walba oo maalmahan la xusaayana xusuus weyd waana wax loo baahan yahay las xasuusiyo laakiin waxa kaloo loo baahan yahay waxay tahay arrintan sida agaasimaha uu ka dhawaajiyey wasaaradda caafimaadka keliya maahan ee qof walba oo dhakhtaray u taallaa markaan ka hadlayno daawooyinka farmashiyaasha hadda maalin weyto arrintan markaan baarlamaanka geynay ee drug testiga agaasimaha waa siduu sheegayo dibadda iyo gudahaba ummadda soomaaliyeed waa dad aada u wanaagsan ma xuma dadka waxay rabaan oo keliya wax jiheeya nidaamka u dejiyo shuruucdii way taallaa la yidhaahdo kadibna lagu hogaamiyo waana run ahaantii aniga maybe dad badan inaan inaan inaan aan waxaan aan ka aaminsanahay ay tahay in haddii shuruucdaasi ay timaado maxaan rahdaa wax badan ay noo hagaagayaan waxaan mahad gaara u celinayaa dadkii maxaan rahdaa private sectorka ee waddankan howl badan soo qabtay runtii waa eednaa un annaga ee waxaa weyaan eeddaas intaan xoogaha yar ka yarayno howlo badan bay soo qabteen mar shacabka soomaaliyeed ugu baahnaa ilaa iyo haddeena howlo badan bay u hayaan waxaan leenahay oo keliya dowladdana booskeedu way ka soo baxaysaa ee howlihii loo igmaday ilaah hadduu yidhaahdo annaga waxaa wasaarad ahaan shuruuc inaan idin dejinno idin hagta ma rabno businesyada gale inaan galno mihnadleydiina caafimaadka ah inaad idinkana ishagtaan damiirkiinana run ahaantii aad kaashataan qofka aad daaweynaysaan daawada aad siinaysid waa wiil walaalkaa wiil adiga aad dhashay hooyo marka ka soo wada qaad saddexdaas waxay aan sheegay markaa kadib dhibaatadu way yaraanaysaa waxa kan aad sheegaysaanna shuruucda haddaan dejinno waabay dhammaanaysaaba ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan u rajaynaynaa soomaaliya oo nabad ah soomaaliya oo ka wada shaqaysa maxaan rahdahay adeega bulshada dowlad run ahaantii awood u hesha in waddankao dhan adeegyadaasi ka fulisa in aan noqono ilahay hadduu yidhaahdo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah soomaaliya noolaad
shoble shoble haashinow sidee umay may waa digeerka shukriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaaya wed alo hada shukri shabdhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii siiba farmadoobaga jiniyow shaakirtana ma eta shaakir waybwa warshada isbuunyadan katayda fayla soomaali
ulo hoosaas adaaba shukri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharaftii tayadiyo leyin bulshada shahaado ku ah isbuunyaalka shaakir jeeb shaala shaalaysan hindurmo shahaad anhaynay isbuunyo shabshal banay anhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaalsha wayba
waayahay dhegeystayaal qaybogay hore ee barnaamijka kulanka warsa ku guda jira waliba wada singlaha dhegeystayaal hamiin nabade qodobadii ka sii dareerana wili sheega xasan daahir aweesa ayaa waliba uu soo ku hadalaya xaaladda siyaasadeed ee dhexayta xisbiyada ku jira dalka soomaaliya sasoo kale dowladda dhexe walibana usa weerar xoogan usa afka ee ku qaadaya sheekh shariif sheekh axmed madaweynihii hore ee dalka soomaaliya haddaba sababto meeta mayna sheekh xasan daahir aweys uusa dareemi bal iilidhugun sida usoo aremoosay si kululunku hadalow ku jira oo fitno oo maaragtay bahalkii maxay isxoogid ku jira oo yani yani qaab dhaqankeed sidii loo kala furfuri lahaa oo waxaas loo xalin lahaa oo loo sixi lahaa oo loogu soo celin lahaa si dabiiciya loogu soo celin lahaa walaalayaalo sida aniga siday ila tahawa aniga sida ila tahawa uma socotaan uma socotaan ha uma socotaan waxyaalaha dareenka maaragtay bahalka igeli igeliyan maxaa maxaa kamid ah waxa weeyaan haddeer adinkoo maaragtay bahalkii maxay ahayd weliba aad tiri yani oday maaragtay maslaxo aan ahaanaya oday maslaxaan ahaa warkaa u fiirsaya oday maslaxaan ahaanaya adoo yiri haddana walaalow inaad dadkii maaragtay aada xoogaysid walaalow isma laha inaad xoogaysid isma laha oo ninkaad rabtana aada xoogaysid waxa weeyaan waa gariib waay waa gariib waay dadka war niman yahow yani waxaa la yidhaahdaa nin isagaba maaragtay la yidhaahdo maaragtay jaa-ir u ahaayo maaragtay baalkii maxay ahayd la odhan jiray baalkii maxay ahayd wiilka la yidhaahdo wiil waab in la yidhaahdo ayaa jiray oo maaragtay dadka dadka iyaga midha haddeed ogaadeenkaad iyo dadkaas maaragtay bahalka maxay ahayd ay si leeyihiinoo yani dadka iyagu xiriiray la leeyihiin marka hooyooyinka iyo ayeeyooyinka waxaasaa looga sheekayn jiray marka waxa weeyaan wuxuu yidhi baa la rag wax walba ku sameeyo walaalo wuxuu ku dhaaba waayo buu yidhi baa bal weliba waxay dhihi jireen hooyadiina u haayay oo walaalo wuxuu ku dhaaba waa lagu yacni qofka intaad khasabtid waxaan munaasab ahayn aad ku samaysid xataa macnaha fiiriya waxaan munaasab ahayn aad ku samaysid eed isleeda ku cadiidi waa uga daraayaane uga rayn maaya waa uga daraayaane uga rayn maaya dadka marka walaalo wuxuu ku dhaa waa run waayo walaalo wuxuu ku dhaaba rag lama ah wixii hadda laga maarmi waayo ummaddu ay markhaati ka noqoto waa gaar waay oo u baahan in maaragtay bahalkii maxay ahayd la- la- la- la- la- la- in la muquuniyo u baahan ummadii maaragtay isku waafaqsan tahay oo la yaqaano oo laga garaabi karo oo taariikhiyana looga garaabi karo wadci ahaan iyo markaasna laga garaabi karo dadka maaragtay eh, cuquusha lihiina ay ka garaabi karaan oo waafaqi karaan laakiin walaalow maaragtay bahalkii maxay qaabka wax u socdaan wax weeyaan aniga maaragtay waxa weeyaan oo yani yani yani marar ay de waa iska dhici kari lahaad laakiin oo sida waktigii maaragtay maxamed siyaad barro oo kaleeto oo waxyaalahaas laakiin in maaragtay maskaxda ay waxaan dareemayaa maskaxdii maskaxdii wadcigiina isma leh maskaxdiina maaragtay yani waxaad kala waxaad kala socotaan isleeyahay raalliga ahaw ha maskaxdiina maxamed siyaad barraad kala socotaa maskaxdiina maxamed siyaad kala socotaa laakiin waxa weeyaan yani wadcigaa iyo iyo iyo isma leh maskaxdaada isma leh ballanqaadkaagii iyo ma- iyo iyo tasarufkaaguna isma leh ha ballanqaadkaagii ballan haddaan dhegaysanay haddaan dhegaysanay intaana soogin ballanqaadkaagii iyo tasarufaadkaagiina isma laha maskaxdaada iyo wadciguna isma laha marka waxa weeyaan meeshaan marka waxaa ka imaan kara waxaan la mahadinaa ka imaan kara markii saas noqoto waxaan la mahadin aa ka imaan kara waxaan la mahadinaa ka imaan kara yacni wadcigii inuu ugu noqdo meeshii baas ayaa ka imaan karta yacni dadkii iyo balaayadii maskaxdoodu ku jirto sooma jeedid ayaan dhawadan waxaan idinku lahaa war wax waa la qaboojiyaa war wax waa la qaboojiyaa walaalow marka qaabkaad u socotaan waa qaabkii aan maaragtay bahalkii maxayaed soo marnay oo aan ku soo halaagnay oo maaragtay meel baas nagala dhacay yaa maskaxda idinkaga jirta wadcigiina idinma saamaxaayo wadcigiina ma saamaxaayo wadcigii waxuu la socdaa fitnadiyaa ku aa weli ku ku aa ku qo- aa ku qodban fitnadiyaa ku qodban qabiilkiyaa ku qodban qurunkiyaa ku qodban hadinkiina walaalow sidaad u socotaan maaragtay yani maskaxaad la socotaan maskax maskax hadda waxaa shaqaynaysa ma aha masaa shaqaynaysa ma aha marka war niman yahow waxa kan maaragtay yani si waxa weeyaan halaga bedelo waxa siday qaabkay ku socdaan qaabkay ku socdaan halaga bedelo wala wadeed waktigiiba iska gabaabsi iska yahay laakiin haddana waxa weeyaan waxaanu sida ay ku socdaan aniga uma bogsani waa maxbuus waa ahay waa hun waaye soo ma ujeeda laakiin wax waa ukhaysayaan Xaqa maaragtay waxa weeyaan waa taariikhan ka aan ka warqabaa wadcigaan ka warqabaa wax say u socon karaan aan ka warqabaa wax dowladaan aqaana wixii marka wax saad u socotaan walaalayaal sidii si si maaragtay munaasab u ah ma ahan yacni awdaacda jirta si munaasab u ah ma aha ma aha ma aha ma aha ma aha ma aha mid kale marka waxa weye dhan kalena waxa weeyaan oo qolo kalena waa yaraha iyadana oo oo ataa kalena waa jira iyagana maaragtay haaliga ahaaday ninkan yidhaahdo waxa weeyaan qoladan kale oo shariif shariif shariif shariif sheekh axmed waa niman lasoo shaqeeyo sharif walaalow sidii maxamed siyaad barre oo waxaan aan wax ku noqdo maxamed siyaad barre meel sahlan oo ka qaatay meel sahlan oo ka qaatay meel sahlan oo ka qaatay meel baasna waa uga jiray meel sahlan oo ka qa- wixii sahal kugu soo galaa sahalay kugu dhaafaana laga weel sahlan oo ka qaatay waxa weeyaan meel baasna waa uga tegi soo ma jeedi waxaa marka adigana waxaa la mid a meel sahlanaad ka qaadatay meel sahlanaad ka qaadatay meel cidlaana waad uga soo tagtay adoo weliba adigu waxaad uga duuneed magaca ilaahay aad ku qaaday asagu magac ilaahay waa tuuray magac ilaahay waa tuuray barquu tuuray waa la ogyay barquu tuuray wadaadadii bahalkii diintiiyu ku tuntay wadaadadiiyuu laayay m- asnaamuu noogu bedelay bahalkii mooskuu iska xaadiriyey hal yacni wax aan nus saac ka yaray baa loo sacbinaayey meel cidlaahay uga tageen ayakiina markii oo u baahan meel cidlaahay uga tageen walaalow adigana weliba magac ilaahayaad ku qaaday magac ilaahay markaad ku qaatana meel cidlahaad uga tagtay meel cidla ahaad uga tagtay soo ma jeedi meel cidlahaad uga tagtay hadday tahay di- maaragtay maaragtay mabdi'ii meel cidlahaad uga tagtay raggiina meel cidlahaad ku xoortay macruuf waay soo ma jeedi ilaa hadda waxaan la yaabaa maaragtay dadka oo oo bahalkii maxay ahayd dadka oo oo oo oo ilaa hadda maxaa yidhi oday waxaa jira cidaha iyaga caydkaa ayaa dhib badnaayoo qalooc badnaa markaasaa waxaa la yidhi warniyahow soo kama baqaysidaa la yidhi dadku inay inay ta ku bartaan ku nacaan soo kama baqaysid markaasuu wuxuu yidhi cosabkayga wuxuu yidhi cimrigayga iyo cosabka cayraa eguy yacni cidan qatala weyn maa waay maalinka walaalow marka adiga maaragtay sidii oo kale maanta hadda waxa weeye rag badan baa maaragtay maaragtay aa kugu qatalan aa kugu qatalan walaalow mabda waad xor mabdii lagugu aaminay ilaahay darti aad ku qaata waad xor raggiina waad xor hal ciddaaho nin oo hal nin oo oo nimankii raggii aad maaragtay maanta aad ku meel gaartay meel aad aad aad ku ogtaha ma jirto waxaad tidhi maaragtay bahalkii maxay ahayd waxaan bixinay waxaan bixinay maaragtay bahalkii maxay ahayd maaragtay bahalkii maxay ahayd mooryaana bixinay waa run waa laakiin maadaad bixi aaw raggii bixiye aaw raggii bixiye aaw raggii bixiye aaw xaggeed ku ogey dhamxaara raggii bixiye aaw xaggeed ku ogey hal nin maanta ood ka haysan ma jirto hal nin ood ka haysan madana ma haysad ragna ma haysan midka ugu dambeeyey waxa weeye xasankaan oo maarata bahalkii maxay ahayd haddii bahalkii haddii oo waati bahashi waati qabiil ahayde afartan iyo lix waa ku tartami karay marki markii ugu dambeysay waa ku tartami karay maxaa u siin weysay maxaa u siin weysay maxaa u siin weysay waa misila misalada aan kaaga quustay ka mid misalada aan kaaga quustay ka mid misalada aan kaaga quustay ka mid waxa weeye nin yahow nin yahow maarata waxa weeye mabdana waa qumisay ragna waa qumis dadkaa qatali ha markaad warramayso waa waa waa waa waa waa waa la isleeyahay maaragtay bahalkii muxuu ahaa waa waa la isleeyahay maaragtay yani warka inaan wax ka taqaan waa loo waa waa laakiin warkaaga iyo ficilkaaga isma laha waa ku naqaanaa kum- kuma xasdayno ilaahay waa og inaanu ku xasday laakiin waa ku aqaana waa ku aqaana dadka waxa weeyaan waa ku meel gaartaa waa ku meel gaartaa ilaahay ka baq walaalow ilaahay ka baq walaalow sooma jeedi marka yani ummaddu yani inay maaragtay la ilaaliyo waa sax waa waa waa waafaqsanahay laakiin yaaga see loo ilaalinaya maxaa lagu ilaalinaya maxaa lagu ilaalinaya see loo ilaalinaya ma qabiilaa lagu ilaalinaya ma baleeyo loo maaragtay bahalkii loogu yeeraa lagu ilaalinaya maxaa lagu ilaalinaya dadka mabda'a lagu ilaaliya ma maamulaa lagu ilaaliya labadii midna walaalow maaragtay beeshaan ma maaragtay ko ma ma ma ma yaalaan xaggana kama yaalaan xaggana kama yaalaan marka ma balaayadii bakti baktiga ahay aad ugu yeeray marka oo soddonka sano lagu soo jabay aad ugu yeeray marka waxaan waxaa wax saxa maahane waxa weeyaan maaragtay cala aqal maaragtay yani cala aqal maaragtay bahalki wax wax ku sino oo meel meel wax kugu sino marka maxaa marka maxaa weeyaan maaragtay bahalki maxay ahayd waa nimankaan aad leedahay shabaab aan meesha ka bixina waa kamid raggii raggii amaxaarada kuwa xamada bixiyey kamid ahaaye mooryaanta raggii bixiyey kamid ahaaye soo ma ujeedeen qaab darro iyo maaragtay bahalkii maxay ahayd qaab darradii aad adiga samaysay baa ay ku dhacda waxaas qaab darro adiga aad ka kaa timid ay ahayd marka nabdi kaa ku siibatee waxa weeye dadku waxa weeye waa saas waa bani aadamku waa saas waa saad adiguba maaragtay raggan aad aad wax ugu diidan tahay wax lagugu diidana tillaabadii ku habboodna maada qaadin maxaad ku shirtegay maaragtay oo maanta dadka aad u sheegi maxaad ku shirtega waa maxaad maanta dadka u sheegay mabda'na ku shirtegi maysid ragna ku shirtegi maysid maamulna ku shirtegi maysid intabaa lagugu soo tajribiyey dadka maaragtay ha ha maaragtay baalki maxay ahayd ha ha dhaamina u kaadi wax ha dhaamina u kaadi wax dadka soomaaliyeed waxa weeyaan dadka soomaaliyeedow war waxa war war qabiil war waxa weeyaan waxa aad taqaaniin waa qabiil dimuqraadiyada la sheegaho gaalnimada oo kufriga ah cilmaaniyada oo kufriga ah midnana mana taqaaniin mana ku dhaqmi taqaaniin mana dhaqa mana ku dhaqmi taqaaniin mana taqaaniin hadda ka hore cali iimaan nin la oran jiray allahu naxariiste ayaa waxaa dhacday ayaa waxaa dhacday aan maaragtay islaamka dadka maaragtay inaan lagu xukum maxaa idin ku diidan markaasuu yidhi islaamka dadku hadda ma yaqaaniin u dhah markaasaa yidhi dimuqraadiyada islaamkay yaqaani asuu yidhi islaamkay yaqaani haddii la door doorasho ay timaad kay doora asuu islaamkay dooranay markaasaan yidhi maa marka afartiina maaragtay cilmaaniyiinta ah dadkii waxay yaqaanin dooranayaan looga celinayaan dhah marka waxaan idhaahday afartan ninoo maaragtay gaalada waxa soo barbaratay aa waxaan taqaana ayakuna kuma dhaqmi yaqaaniin ficlan kuma dhaqmi qayn saday ku dhaqaan qaab ugu dhaqaana maba yaqaanin aslan iyo qaab loogu dhaqmo min dadkoodiina uda- u diyaar maahay war wax marka aad ku xalismi kartaan waxaa ka jira diinta islaamkaa ka jirta ayadaa idin dhaxayn karta ayadaa idin wada xallin karta ayadaa idin maaragtay bahalka caqli idin noqon karta waxaad ku heshiin kartaan ayadaa noqon karta war waxa weeye wax kan waa ku soo noogteene qabiilna waa ku soo jabteen dimuqraadiyada iyo qashinkaana mana taqaaniin waana ku soo jabteen bahalkii maxay ahayd monarkiye iyo bahalkii maxaa la dhihi jiray iyo dictatoriyana waa ku soo jabteen waxa weeyaan waxaan oo dhan waxa weeyaan wax idin anfacaya ama aad ku dhaqmi kartaan ama idin socon kara ama meel idinka bixin kara ma ahan ilaahay iyo diintiisa uu ilaahayna idinku fadilay waa wax gariiba waaye waxa nin gaal ah nin gaal ahaan jiray waaye nin gaal ahaan jiray oo faransiis ah ayaa wuxuu wuxuu yidhi wax la yaab lo waaye wuxuu yidhi wuxuu ka hadlayay carabta iyo iyo carabiga iyo diinta uu ka hadla wuxuu yidhi wuu islaamay ninkii wuu islaamay markaasuu wuxuu yidhi wuxuu yidhi dhaqanka carbeed wuxuu yidhi haddii diinta laga saaro waxay la mid tahay buu yidhi qof dhiiggiisii laga saaray ka mid tahay macnaha qiimo ma yeelana adinkana waa sidii oo kale waxa weeyaan islaamka la-aantiis mana dhaqmi kartaan mana jiri kartaan haddaba waa idiin sheegaya mana dhaqmi kartaan islama dhaqmi kartaan waxa inta haddaad ku dhaqantaana oo maad kaga dhaqantaanaad ku dhaqantihiin hadda qaraabo xiriiriska iyo waxyaalahaad intaad aad kaga dhaqantaan aad intaad kaga dhaqantaanaad ku dhaqantihiin intaad kaga dhaqantaan aad ku dhaqantihiin ee waxa weeyaan islaamkan haddii waxaan ahayn oo idin xallin kara ma jirto isaguna maaragtay wax aad adinka idinku saabsadoosan xallin karinna ma laha adinkana wax adiga asaga ka baxsanood xallin kartaana ma laha wax asaga ka baxsanood isku xallin kartaana ma laha war waxaan marka dimuqraad
usub lankiin aaranti ubimiinagadaw oo doolgaal lankiin dhaliina idaaday aanuma kuweydiyaw afowlay madiin maalada ma oofna bilo koogooye ma irsaag walba makiinka qobadaas arrinta arrintii ma ee bushoy aflaha oo aflahii kor u moodey eedahag asliee yalla furi umuday kooyanii la araga ko'oon bahaa aflah isbitaaliste hosbitaal abbabaay raajidaba eediin ajabiidi casriga ohoo caalamiga eh ma doono kombyuutar hangliin adeegsidaw bani koloshe ansaw ansaw ma eh owlaadan haata aragaayan iigbod
yahay dhugunsyalla qayboonka dambe ee barnaamijka kulanku warsaasa derne waliba hooda singalaha miin faylan dhugunsyalla dowladda federaalka soomaaliya dhawaa waliba ay sheegtay inay kordhiyay lacagta inta badan iyo qaadada jiranga ciidamada ee Soomaaliyeed isla markaasna ay sheegtay dowladda inay wal ku bedeli doonto xaaladda ciidamada dalka Soomaaliya haddaba arrintaasi waliba si weyn handhawaayay ciidamada qalabkooda oo qaybaha shirdu waliba ay sheeganaa in dowladda mar hore balan ku baahnay in arrintaasi ay ku dhaqaaqta haddaba waano qaar kamid ah saraakiishaasi oo arrintaasi ku wada lawo waxaan rabaa inaan meeshaan uga mahadceliyo dowladda federaalka soomaaliya ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre golaha wasiirada waxaan rabaa inaan farxadda ay nala wadaageen oo ah inay noo kordhiyeen mushaarkii aan ku faraxsannahay ayagana aan uga mahad celinno sida ay tabashadii aan qabnay ama mushaarkii nagu yaraay oo aan noogu kordhiyeen waan u mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan halkan baaq uga soo jeediyo golaha sharci dejinta sida guddoomiyaha baarlamaanka iyo gulihii iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa inay noo ansixiyaan farxadda ayna siiyeen xukuumadda iyo golaha wasiirada si aanu ayagana aan uga helno inay farxaddii ay nooga qayb qaateen waxaan rabaa inaan dhammaan aan dowladda federaalka ee soomaaliya aan uga mahad celiyo sida ay u garteen inay baahidii naheeday iyo mushaar mushaarkii nagu yaraay inay noo badiyaan waxaan mar labaad u mahad celiyaa ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre iyo golihiisa wasiirada oo nala wadaagay inay noo ansixiyeen miisaaniyadda sanadkan in ay noo kordhiyeen mushaarkii mushaarka waxaan u aragnaa inay xukuumadda soomaaliya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golaha baar- golaha wasiiradu inay mushaarka la- noola ansixiyo noola kordhiyo waa midaan ku fikirayn baarlamaanka sharaftale waxaan ka codsanaynaa inay mushaarka noo kord- oo noo ansixiyaan wax badan ay nagu soo kordhinaysaa in cadowga la bacsado nolosha hadda aan ku jirno mid ka fiican aan galno wax badan ay soo kordhinaysaa dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqi lahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed meel kasoo jooga in la garab istaago naf iyo maal waxay dowladda ay ku- nagu dhaanta ay nagu bixiso taasaan ugu baaqi lahaa aada iyo aada ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu boqolkiiba boqol waxaan ugu mahadcelinayaa mushaaraadka ay noo kordhiyeen mushaarka aniga shakhsiyan askari ahaan markaan ka hadlo waxaan ku faraxsanahay shaqada aan lahay inaan laba jibaari karo haddii saaka lii kordhiyo askarta mushaarka loo kordhiya aad iyo aad aan ugu faraxsana wax badanay ka bedelaysaa baarlamaanka ilaa heer madaxweyne ee, ra-iisul wasaaraha golaha baarlamaanka waxaa ka codsanaa waa horta waa ku mahadsan yihiin lacagtaas oo kordhintaas qolada ee, baarlamaanka waxaan ka codsanaa wixii macnaha lasoo ansixiyey inay ay sii ansixiyaan wax badanay ka bedelaysaa cadowga ee, waan la dagaalami jirnay annagoon xaquuq lahayn haddana wax yaroo gunnaahoo boqol doolar aan qaadan jirnay haddii boqol kale lagu sii kordhiyey ay laba boqol lacagta ay gaartay ee, aad iyo aad buurahaan gelaynaa cadowga buurahaan ka saaraynaa meel walbay galaan ugu daba gelaynaa insha allah aad iyo aad waxaan jeclahay inaan muraalku uu sii dhismaayo ku daba istaagno cadowgaas annagoo baahan aan aan la dagaalami jirno buurahan ka saari jirno meel walbay galaan aan la geli jirno haddana aad iyo aad waxaan een, dadweynaha u sheegaa ama shacabka ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaato waxaan u sheegaa in meel walbay galaan uga daba gelayn oon la dagaalamayn inta maaragtay oo dhaliirtaas ay wax ay ka dambeeyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka mid ah Ee, baarlamaanka waxaan ka codsanaa lacagtaasoo miisaaniyadda ho- loo soo kordhiyey waxaan ka codsanaa inay loo asixiyaan askaraan ani boqol doolaraan qaadana xaasas aan leenahay anuu ku dhexdaayna macnaha isheeg wax kastana iska qabsan karaan lacag boqol doolar maanta waa taqaana waxa macnaha isheeg ay ku filan tahay ma lahan marka waxaan codsi macnaha u dirayaa golaha baarlamaanka eh, aqalka sare iyo aqalka hoose lacagtaas inay noo meelmariyaan Eh, hadda waxaan joognaa furantii ciidanka difaaca aan joogaa eh, waxaan ugu mahadcelinayaa eh, golaha wasiirada eh, iyo macnaha madaxweynaha iyo wasiirul wasaaraha a- ansixinta ay macnaha ay sheeg lacagtaas noo ansixiyaan codsiga codsiga kalena waxaan u diraynaa baarlamaanka inay lacagtaas ayaguna macnaha shay qalanka noogu duugaan oo si emergency lacagtaas xuquuqda inaan dalkayna ugu qaadan oon ku helna aan awalba macnaha sheeg xaquuqlana shaqayn jirin ee lacagtaas anugu ayna moraalgelinaysaa inay wax naga daba dhiganin ciidanka miisaaniyadda loo kordhiya aad ayay u fiican tahay waxayna ku soo ziyaadday xilli laga ilaaliya in ciidanka musuqmaasuq laga helo askariga maanta lacagtiisa markay usoo dhacayso isagoo teleefoonkiisa ayuu ugu soo dhici gurigiisa isagoo jooga ayuu usoo dhici taa iyada naftigeeda ayaa ahayd inta la kordhin ka hor ayay xukuumadda ka fikirtay waxayna samaysa marka koowaad inay mataqaanaa ciidanka habaysa ay nidaamiso aad ayaan ugu mahad celinayaa xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha waxaan rabaa inaan halkan eh, mahadcelin uga soo jeediyo xukuumaddeenna sharafta leh ra-isul wasaaraha xasan cali khayre iyo xukuumaddiisa runtii wasi- golaha wasiirada oo ansixiyey miisaaniyadda ee ciidamada booliiska iyo militariga runtii ka buli- ka booliis ahaan annaga waxaan ugu faraxsannahay runtii eh, eh, eh, si aan caadi ahayn sababta waxay tahay askari booliis ah markii tusaale aan siiyo hal askari booliis ah oo laga yaabo inuu qabo saddexaas ee laga yaabo inuu saddex guri oo jaara ku jiro lacagta uu qaatana boqol iyo soddon doolar ay tahay soddon doolar garaam tahay waad dareemi kartaa culeysa ka imaan kara marka runtii anagu waxay noo tahay farxad gooni ah oo runtii dee maalmahan aad ayay runtii moraalkeenna u- u- uga bedelay laakiin hore waxaan leenahay ee, golaha wasiirada aad ay u mahadsan yihiin ee, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre oo noo gartay runtii in ciidamadu marxaladda ay ku jiraan in laga bedelo na runtii dee aad ayaan ugu mahad celinayaa garashadiisa iyo dee dadaalka uu ku wado ciidamada inuu dhiso runtii waxa waaye waxaan leeyahay waa ilaahay garabkaaga ha galo annaguna dee waxaan ku dhiman doonaa halganka qaranka inaan u- u- u taagnaan inta nafta ee ruuxa nagu jiro waxaan rabaa inaan baaq u diro een, go- golaha sharci dejinta oo runtii ah een, baarlamaankeenna een, jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ugu horeeyo golaha ee guddoomiyaasha ba- golaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenadiisa iyo baarlamaanka guud inay iyaguna ay ka qaataan doorkooda maadaama ay xukuumaddu soo ansixisay golaha baarlamaankuna inay ansixiyaan maadaama ciidanku ay yihiin lafdhabarka qaranka soomaaliyeed waayo qaran ma shaqay karo qaran aan ciidan lahayn qaran ciidan aan lahayn ma shaqay karo ciidankuna hadday xoogaa dee ay- oo jiraan oo oo muxuu ahaa wax ka ay kasi yihiin waxay u baahan yihiin in la kaabo sida golaha wasiirada usoo garteen waxaan ka codsaynaa iyaguna inay ay gartaan inay miisaaniyaddaas noo ansixiyaan oo runtii farxaddeenna ay iyaguna ay dhammaystiraan haddii ilaahay idmo waxaan rabaa inaan ku soo koobo een, mahadcelin labaad ee, dowladda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo golaha sh- ee, muxuu ahaa sharci dejinta intaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maadaama ay noo garteen in aan ka baxno ee, xoogaha tabashada aan tabanaynay oo runtii mushaarka ay noo kordhiyeen sarkaal ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed qaybta toddoba iyo labaatanaad guutada shanaad taliyaha ururka soddon iyo sagaalaad een, anigoo ah waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa golaha wasiirada ee meel mariyey gishaarka ciidanka ee lacagta ay ugu dareen oo dhan toddobaatan doolar halkii awal ay ka qaadan jireen boqol doolar iyo s- eh, boqol iyo soddon doolar halkay ka qaadan jireen maadaama hadda ay ugu dareen toddobaatan doolar ee golaha wasiirada iyo u ansixiyeen ciidanka inay qaataan lacagtaasi aad ayaan ugu mahad celinayaa Een, ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo een, waxaan u malaynayaa in aad loogu xanto inay ciidamada aad u jecel yihiin waxaan leeyahay een, waa waxa dalkiinni dadkiinna u qabateen sida aad noogu dadaasheen ee ciidankaasi mishaarka ugu kordhiseen waad ku mahadsan tihiin
waxay ku mahadsan yihiin waxay ku mahadsan yihiin wasaaraha golaha wasiirada mushaar kordhinta ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu sameeyey ee waxaan ka codsaynaa baarlamaanka inaan ansixiyaan howlahani shaqo waxay ku- waxay ku kordhinaysaa inaan shaqadii owl aan haynoon aan iska wax u qabso aan ugu shaqaynaynin dalkii dadka haddana inaan sii kordhino aan shaqada sii laba jibaarno aan cadowga sidii u baacsan jirnay si ka daran uu sii baacsano waxaan baaq u dirayaa inay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay garab istaagaan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha inay ciidanka xoogga dalka ay garab istaagaan ayakaa dalka dalka iyo dadka iyo diinta u dhaaftay inay mar walbaba ay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaan ku faraxsannahay mushaarka ay noo kordhisay dowladda soomaaliya waxaana ka codsanaynaa golaha baarlamaanka inay ansixiyaan mushaarka loo kordhiyay ciidanka xoogga maadaama aan nahay ciidankii dalka iyo diinta u taagnaay een, una dhimanayay waxaan ka codsanaynaa inay ansixiyaan waxaan ka codsanaynaa marka inay noo ansixiyaan maadaama ciidankii dalka iyo diinta u dhimanaya aan nahay annagana waxaan ballan qaadaynaa intiina naga nool yahay inaan dalka iyo diinta aan difaacno insha allah waxaan ku faraxsanahay ciidanka mushaarka oo loo kordhiyey waan ku faraxsanahay Ee, baarlamaanka waxaan ka codsaynaa inay ciidanka mushaarkiis ay noo ansixiyaan annagana dalka iyo diinta waa u taagannahay afraatan ka saac waxaan ku faraxsannahay dowladda soomaaliya mushaarka iyo ciidanka ay kordhiyey si aad iyo aad aan ugu faraxsannahay annaguna waxaan ka ballan qaadaynaa dalka iyo diinta iyo dadka inaan si fiican ugu shaqayno hadduu ilaahay idmo awl horena waa u shaqay jirnay baarlamaankana waxaan ka codsaynaa mushaarkaas macnaha naloo kordhiyey waa xuquuqda inay noo anfixiyaan annaguna annaguna mar kasta aad si aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waana u mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliyana si aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa waana ku faraxsannahay mushaaraadka naloo kordhiyey
kudur hareeqa iyo dhuldoog leh dad iduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaafiyo doorfaydha waa isla wada daneeye duuryah miinkii daalinay dadayaayi daawo dhab eh deertii muraadka may daliilan eh diinkii quraamad haruunlikii kakadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadala furi ashdanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayfi eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhayi mayle tame e ulmikiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayayaan tufti uraamed ii daawada
waayahay dhegeystayaal guud ahaan waliba intaa kaafmeera barnaamijka kulanku warsan oo namadusinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kule baasaare waan siridareysaa dhegeystayaal ano cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid raashka dhanka farsamada maada ku deerta waliba ay maamulahay saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow inta barnaamijkan barnaamij lamada reedon kulamana akhyaaraya waa cabdirashiid raashka hoseen ku tago sidaasiyo amiin wadaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu